بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ونصاب الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان sheekhu halkan wuxuu kaga waramayaa raximah اllahu tacaala nimcooleydii aynu soo sheegnay ee geelii adhigii lo-di lahaa mid walba nisaabkiisa nisaabkuna waxa weeyaan waa xadki markuu gaadho zakadu ay ku waajibayso markaa zaka goys baa la dhahdaa xoolahaas haddii nisaab ay ka yaraadaan oo ay gaarhi waayaan zake lagu yeelan maayo haddii nisaabki ay ka yaraadaan zake lagu yeelan maayo marka waa inu nisaab gaadhaan waa shardiyo waa inaga soo marinay shuruuda ay ku waajibayso zakadu xoolaha waay wuxuu uhi wa awalu nisaabilibili geela nisaabkiisa ugu horeeya khamsun shan weeyaan oo fiiha dhexdeedana waxaa ahaaday shaatun lix baa markaasi ay noqonaysaa in laga bixiyo ku waajibaysa wa fii cashrin tobankiina shaataani baa ahaaday laba laxaad wa fii khamsata cashara shan iyo tobankiina halaatu shiyaahin saddex laxaad baa laga bixin doonaa wa fii cishriina labaatankiina arbacu shiyaahin afar baa laga bixin doonaa wa fii khamsin wa cishriina shan iyo labaatankiina dhexdooda waxaa ahaaday bintu makhaadin bintu makhaad baa ahaatay wa fii sittin wa halaatiin marka bintu makhaadku waxa weeyaan waa inahooya uurley baa la yidhaahdaayo waxa waa sanadkii koowaad ba u dhamaaday sanadkii labaad bay gashay wa fii sittin wa halaatiin lix iyo soddonkiina dhexdooda waxaa ahaaday bintu labuunin bintu labuun wa fii sittin wa arbaciina lix iyo afartanka dhexdoodana waxaa ahaaday xiqatun xiqa ahaatay wa fii ixdaa wa sittiina koob iyo lixdankii dhexdoodana waxaa ahaaday jadacatun jadaca ay ahaatay wa fii sittin wa sabciina lix iyo toddobaadka dhexdoodna waxaa ahaaday bintaa labuunin laba bintu labuun wa fii ixdaa wa tisciina koob iyo sagaashanka dhexdoodna waxaa ahaadeen xiqataan iyo laba xiqo wa fii mi-atin wa ixdaa wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatankiina halaatu banaati labuun saddex bintu labuun uma fii kulli arbaciina deetana afartankii walba bintu labuunin baa ahaatay wa fii kulli khamsiina kontonkii walbana xiqatun xiqa ahaatay waay geela waxa uu maraa sa imika kitaabkan inoogu taalla afar marxaladood buu maraya marxaladda koowaad ari baa laga bixinaya marxaladda labaad geel baa la bixinaya laakiin waa neef keliya un baa la bixinayaa oo da-diisu ay kala weyntii oo bintu makhaad iyo bintu labuun iyo xiqatun iyo jadacatun da-daa kala weyn waana neef keliya marxaladda saddexaad laba neef waa la bixinaya marxaladda afraadna qaacida la qaadanaya afar marxalad soo ya afarta shagaad a istaag afarti marayaan sheeg baan ku uri afar marxaladood ma sheegna maaha so afar mayna sheegi afar marxaladood marayaan marxaladda kowaad ka bilow na fadhiiso waay sheekha adiga ha istaag haye waay waay waay waa saas wey ya ma maqleysa sheekh sheekh ma maqli sheekhow ma maqleysa intu ku xushay ya muxuu yidhi maxaa la bixinaya may maha m ku celinaya hadda marxaladda koowaad waxaa la bixinayaa ari marxaladda labaad neef keliyun baa la bixinayaa oo geela qaalin baa la bixin doonaa qaalin da-du ha kala weynaato marxaladda saddexaad laba neef baa la bixinaya marxaladda afraad qaacida la qaadanaya qaacida la raacaya afarta marxaladood k afartu halkay nagu yaalaan afartaba dhegeysa haddaba ya arigu wuxuu ka bilaaban doonaa shan marka shan neef markuu gaadho geelu oo nisaabkiisa ah shan neef oo geela wixii ka yar zake laga qaadi maayo shan wixii ka yar zake laga qaadi maayo laakiin shan markuu gaadho zakadu way ku waajibtay shan laga bilaabo ilaa afar iyo labaatan shan neef oo geela laga bilaabo ilaa afar iyo labaatan neef oo geela arunba la bixiya wax kale lama bixiyo shan iyo labaatan marka la gaadho xoole marka shan iyo labaatan ay gaadhaan shan iyo labaatan markay gaadhaan geeli waxaa la qaadayaa markaasaa la qaadayaa qaalintu markaasay bilaabanaysaa bintumkhaad halkaas ka bilaabanta bintumkhaad halkaasay ka bilaabanaysaa ilaa inta laga gaadhayo shan iyo toddobaatan qa- waxaa la bixinaya qaalin keliya un oo laakiin da-du kala weynaanayso halkan ka bilownay shan iyo labaatan maxayaan ku joojinay shan iyo toddobaatan lix iyo toddobaatan markay noqoto labay noqonaya laba neef baa la qaaday lix iyo toddobaatan isbedeleysaa waxayna isku isku bedeleysaa oo marxaladii misaad weeyaan ya marxaladii saddexaad soo ma a marxaladii saddexaadna waxay ka bilaabanaysaa shan iyo shan iyo toddobaatan bay ka bilaabanaysaa inta ilaa inta laga gaadhayo boqol iyo labaatan shan iyo toddobaatan laga bilaabo ilaa boqol iyo labaatan laba neef baa la bixinaya qaabka loo bixinay isaga noo sheegi doonaa horta lakin saa uhayso waay boqol iyo labaatan hadduu ka bato oo boqol iyo koob iyo labaatan noqotona qaacida qaacida la raaci doona qaacido ayaa la raaci doona waay hadda waxaan ka bilaabanaa shan neef ilaa iyo afar iyo labaatan dhegeysta wuxu ui sheekhu wa awalu nisaabi libili geel nisaabkiisa ugu horeeya khamsun shan weeyaan wa fiihaa shaataan wa fiihaa shaatun dhexdeedana waxaa ahaaday oo ku waajibaya neef ariya shaatun lax baa la bixin doonaa waay wa fii cashirin tobankii dhexdiisna waxaa ada shaataana laba neef oo ariya wa fii khamsata cashara shan iyo tobankiina halaatu shiyaahi saddex neef ayaa dhexdiisa ahaada wa fii cishriinina arbacu shiyaahi labaatankiina waxa laga qaadi doonaa iyadana oo ku waajibaya afar neef baa ku waajibaya afar laxaad halka afar laatan ku jiro somalit marka afar labaatankaas waa shan shan markuu geelu shan yahay zakadii waa ku waajibtay sanadka usoo wareeji sanadku markuu u dhamaado neef ariya ka bixi haddaa ida la bixinayo idayo riyo labadoo la bixin karaa haddaa ida la bixinayo waa gujir haddii riya la bixinayana waa laba jir soo sax ma ya maxaan idhi ha haddii ida la bixinayo waa gujir haddii riya la bixinayana waa laba jir ma fahamti ya idaa soo mataqaani ya waay laba jir ma gujir ba masoo laba jir neefkaa la bixinaya markuu idaha yahay ya idaha marka la bixinayo ya lax baynu bixinayna soo maha lax baa la bixinayaa ma gujir ba masoo laba jir ya ya gujir waay yani hal sana jirta wey hal sano ay jirta riya haddaan la bixinayana rida la bixin maxay noqonaysaa laba jir bay noqonaysaa saas marka waa shan soo maha shan kale marka ku biiraan toban bay noqon soo maha tobankaas waa laba neef shan kale marka ku biiraan waa saddex neef shan kale marka ku biiraan afar neef oo markaa afartu waa labaatan soo maha shan kale marka ku biiraan tiradii mise noqotay shan iyo labaatan geela ku bilaabanaya marka afar laatan wixii ka hooseeya wey haddaa lagu haa shan neef u geela maxaa ka baxaya waxaa odhanaysaa neef ariya ka baxaya toban waa laba shan iyo toban waa saddex labaatan waa afar shan iyo labaatan waa geel bintu makhaadin qaalin baa baxaysa marka ari waxa ku istaagay afar iyo labaatan labadan tiro inta udhexaysa maxaa la bixinaya labadee shan iyo toban inta udhexaysa waa xabaddaas qofku markuu shan haysto waa xabad neefu keliya wey lix hadduu haysta waa saas toddoba hadduu haysto waa intaas sideed hadduu haysto waa intaas sagaal hadduu haysto toban labay noqonayaan soo ma koob iyo toban markuu haysto waa labadaa neefun laba iyo toban markuu haystana waa labadaasun saddex iyo toban hadduu haystana waa labadaasun afar iyo toban waa labadaa shan iyo toban saddex soo ma aragtid ya so saw sax ma intaas waayo ninba wuxuu haystaa sideed iyo toban neef oo geela muxuu bixinaya saddex neef sagaala sagaaliy toban marku haystana saddex neef koob iyo labaatan marku haystana afar iyo labaatan marku haystana afar soo ma shan iyo labaatan markii isku taagto adhigii waa la dhaafay waxaa loo waxaa loo gudbay halkee geeli qabsaanta baa iyadana wa fii khamsan wa cishiriin shan iyo labaatanka dhexdeeda waxaa aaday bintu makhaadib ahaatay bintu makhaadib sanadkii koowaad baa u dhammaaday sanadkii labaad bay gashay waxa bintumkhaad loogu bixiyey hooyadeedii dhashay ayaa iminka waxay sidaa way riban tahayoo neefkii kus ku xigay ayay caloosha ku sidaa marka bintumkhaad baa la dhahdaa qaalintaasi guu baa u dhammaaday guugii labaad bay gashay ya sanad baa u dhammaaday sanadkii labaad bay gashay bintumkhaad baa la dhahdaa shan iyo labaatan markay gaadho ilaa halkee weeyaan ilaa iyo shan iyo soddon intaasu baa la bixinaya shan iyo labaatan ka bilow ilaa iyo shan iyo soddon maxaad bixinaysaa bintu makhaadin lix iyo soddon markay noqoto da'dii ba isbedeleysa da'dii da ka weyn baa la qaadaya marka muxuu noqonayaa wa fii sittin wa halaatiin lix iyo soddonkii waxaa la qaadi doonaa bintu labuun wa fii sittin wa halaatiin lix iyo soddonka dhexdooda waxaa ahaaday bintu labuuni bintu labuun ba ahaatay bintu labuunna waxa weeyaan waa qaalin dhamaysatay laba sanadood oo kii saddexaad gashay waxaana bintulabun loogu bixiyey neefkii ku-xigay baa dhashay oo hooyadeed baa maanta caanalaha waa la lisaya way way irmaantay hooyadeed baa irmaan oo caanihii laga laga laga lisanaya hadda soo maaragtid bintulabun waxay ka bilaabantay lix iyo soddon bay ka bilaabantay ilaa iyo shan iyo afartan shan iyo afartan bay ku istaagaysa lix iyo afartan markay noqoto da-di da- ka weyn waa fii sittin wa arbaciin lix iyo afartanka dhexdooda waxaa ahaaday xiqatun xiqa ahaatay xiqa waxaa u dhammaaday saddex sannadood sanadkii afraadna way gashay waxaa xiqo loogu bixiyey waxay gaadhay xilligii awrka loo fadhiisiinayay qaalintaasi waayo waxay kasoo bilaabantay xiqaduna lix iyo afartan lix iyo afartan ayay kasoo bilaabantay xaggey ku istaagaysaa lixdan lixdan bay ku dhamaataa iyaduna koob iyo lixdan bay noqota waa kan oo fii ixdaa wa sittiin koob iyo lixdan dhexdiisa waxaa ahaaday jadacatun jadaco jadacaduna waa qaali shan jira afar sannaod oo dhamaado kii shanaad ayaa ay gashay afar sannaod oo dhamaado kii shanaad ay gashay jadacana waxa loogu bixiyay way ilka dhacsatay way ilka dhacsatay marka waxay kasoo bilaabanayaa koob iyo lixdan haluu ku dhammaanayaa shan iyo toddobaatan halkaa waxaa kugu dhammaaday qeybtii labaad marxaladii labaad oo iyaduna neef neefka la bixinayay da-du ha kala weynaatay waay haguu naga soo bilowday adiga ha haluu ka soo bilowday may haluu ka soo bilowday shan iyo labaatan shan iyo labatan ka soo bilowday shan iyo labaatan maxaa la bixinayaa qaalin bintumkhaad la yidhaahdo oo sanadkii koowaad dhabankii labaad gashay soo ma waay shan iyo labaatan ilaa iyo shan iyo soddon bintumakhaadkaas baa la bixinaya shan iyo labaatan hadduu qof haysto lix iyo labaatan toddoba iyo labaatan sideed iyo labaatan sagaal iyo labaatan soddon maxaa la bixinaya bintumakhaadkaas afar iyo soddon maxaa la bixinaya ya bintumakhaad afar iyo soddon shan iyo soddon maxaa la bixinaya bintumakhaad hadda soo maarti halkii kasoo bilaabata bintumakhaadku shan iyo halkii ku dhamaanaysa intaa ka dhexaysa bintumakhaad maa la bixinaya markii tiraday noqoto lix iyo soddon dadiinba isbedeleysa dadi da ka weyn maxay noqonaysaa bintulabuun bintulabuunna waxayn ka bilowna lix iyo labaad lix iyo soddon baynu ka bilowna waxayn ku dhamaanana shan iyo afartan waay lix iyo soddon ilaa shan iyo afartan ninba wuxuu kugu yidhi sagaal iyo soddon neef adhi sagaal iyo soddon neef oo geelan haysta maxaa odhanaysa ka bixi bintu sagaal iyo soddon neef oo geela markuu haysto maxaa laga bixinaya bintu labun wuxuu guuri waxaan haystaa afar iyo soddon neef oo geela maxaa ka odhanaysa ya afar iyo soddon bintu makhaad saas wey bint afar iyo soddon bint makhal waay wuxuu kugu yidhi waxaan haystaa afar iyo afartan afar iyo afartan neef bintu labo shan iyo afartan baan haystaa buu ku yidhi bintu labo shan iyo toban baan haystaa buu ku yidhi ya ya oo fariid oka sax wey saddexna maa marka shan iyo afartan buu inoogu istaagay soo maaragtid ya shan iyo afartan maxaa inoogu istaagay bintu labun baa inoogu istaagtay markay lix iyo afartan noqoto da-dii da ka weyn waxaa la bixinaya xiqatun lix iyo afartan laga bilaabo ilaa iyo lixdan waa intaas intaas umad bixinaysa xiqadaas umad bixinaysa lix iyo afartan konton hadduu haysto waa xiqatun lixdan waa xiqatun shan iyo konton waa xiqatun shan iyo lixdan halkeen ku joojinay lixdan meel ku joojina ma lixdan un hoos u dhaaf koob iyo li- koob iyo lixdan hadday noqoto isbedeleysaa waxaan kasoo bilownay lix iyo afartan ilaa iyo lixdan waxaa la bixinayaa xiqatun koob iyo lixdan bay noqotay koob iyo lixdan markuu noqdo way isbedeleysaa maxay isku bedeleysaa jadacatun bay isku bedeleysaa jadacaduna ilaa boqol iyo labaatan wa- waxaan jeedaa ilaa iyo een, eh, ilaa iyo sagaashan baan ujeeda ilaa sagaashan ilaa iyo sagaashan jadaacadu waxay kasoo bilaabanaysaa koob iyo lixdan koob i- koob iyo lixdan ilaa iyo ha toddobaatan ma- ilaa shan iyo toddobaatan ma jeeda cafwan cafwan, shan iyo toddobaatan koob iyo lixdan ilaa iyo shan iyo toddobaatan iyadan intaasun la la soco waay hadda soo maaragtid halkaas iyaduna waxay nagu dhamaaday shan iyo toddobaatanku wuxuu kugu dhamaanaya neef neefka kugu dhamaanaya waay intaas isla fahna soo ma an ka socono halkii ku joojinay shan iyo toddobaatan lix iyo toddobaatan markuu noqdo waa laba neef labu isku bedelaya labay noqonaysa lix iyo toddobaatan ilaa inta sagaashan laga gaadhayo waxaa la bixinaya laba bintu labuun lix iyo toddobaatan ka bilow ilaa iyo sagaashan waxaad bixinaysaa laba bintu labuuni hadduu nin ku yimaado marka ku idhaahdo siddeetan neef oo geela baan haystaa maxaad ku odhanaysaa imise bixi laba qaalmood oo bintu labuunna bixi baa odhanaysaa da-doodana waa niga soo sheegay laba qaalmood bintu labuuna wuxuu mid kale kugu yidhi waxaan haystaa sagaashan baan haystaa maxaad ku odhanaysaa laba qaalmood bintu labuuna bixi ilan waxaad garanaysaa halku kasoo bilaabata halku dhamaato tiradaas waay sagaashan koob iyo sagaashan bay noqdeen da- labada qaal laba laba qaalmood baa la bixin doona lakin labadaa qaalmood hore laba ka weyn baa la bixinaya xiqataani wa fi ixdaa wa tisciina xiqataani buu sheekhu في إحدى وتسعين حقة وفي ست وسبعين لحية تدواتك لحدث وحا هذا بنتا لابون لو بنت لابون وفي إحدى وتسعين كوبي سلاشك لحدث وحا هذا حقتان لو حقايا هذا مركا لو بنت لابون حي كسب بلاوذين لحية تدواتك حلقين كل ماذين سكاش كوبي سلاش وحا كبلاوذي لو حقو حلقين كل ماذين بقولي لوات بقول ماذين بقول لا تنتهي الحسن وفي 121 markii boqol koob laatan noqdaanna waxaa laga bixin doonaa alaau banaati labunin marka halkaa imku alaau banaati labunin lagu yidhi iska dhaaf boqol xaggeen ku joojin labada xiqa xaggeen ku joojin boqol iyo labaatan boqol iyo labaatan hadday ka bataan qaacidu raac qaacidadu waa maxay afartankii walba bintulabunin bixi kontonkii walbana xiqatun bixi afartankii marka mar haddii boqol iyo boqol iyo labaatanba hadday xoolihi ay dhaafaan boqol iyo labaatanba hadday dhaafaan waxaad u qaybisaa un waxaad u qaybisaa afartanna afar afartankii walba bintulabun ka bixi kontonkii walbana xiqo ka bixi iminka markuu nagu yidhi boqol iyo koob iyo labaatan alaau banaati labun ba laga bixinaya so naguma odhani waxaan idhi boqol labaatan hadday ka bataan boqol iyo koob iyo labaatan boqol labaatan mi ka bedi mise ka wadna intay dhaaftay mid bay dhaaftay soo maha marka iminka boqol labaatan way ka bateen soo maha saddex bintalabuun buu nagu yidhi soo maha suu soo saaray wuxuu soo saaray afartankii walba waxaa la bixinaya bintulabuun baa la bixinaya boqol iyo koob iyo labaatan imisa afartanaad wey waa saddex afartanaad de afartan iyo afartan sideetan afartan kan loo gee boqol iyo labaatan meen ahayn welina xabad baa dheerday markaas waxay noqonaysaa ina way boqol iyo labaatan way ka bateene saddex bintulabuun buu noqonaya saddex bintu labuun bay ku noqonaya saddex afartanaad baad ka dhigtay marka waay wad kor wad hadduu mid kale ku biiran waa intaas hadduu laba ku biiran waa saas saddex afar shan toban bay noqdeen waxay noqdeen boqol iyo soddon boqol iyo soddon waxaan ka dhiganaa laba afartanaad iyo konton ina saa haynte boqol iyo soddon neef markii markaa haysid ilan waxaan qaacidan wadanaa qaacidada afartankii walba waa bintulabuun kontonkii walbana waa xiqa mar waxaa is raacaya konton konton bu isku wada raaci karaa marna afartan afartan bu isku raacaya marna konton iyo afartan bu isku raacaya iminka boqol iyo soddon markaynu ha joogno boqol iyo soddon wuxuu isku raacayaa laba afartanaad laba afartanaad iyo konton bu isku raacaya tiradan sheeg maxay ahayd de boqol iyo soddon haa labada afartanaad waa imisa konton lowge mana boqol iyo soddon ahayn waa saas markuu iminka yahay boqol iyo afartan hadduu noqdona muxuu noqonaya marka laba kontonaad iyo afartan soo ma labada kontonaad waa boqol marka labada kontonaad xiqatan iyo xiqatan laba xiqa weeyaan afartankuna waa bintolabuun marka waxaan saddex qaalmood baa la bixin doonaayo labana xiqa yihiin midna bintolabuun tahay boqol iyo konton hadduu noqdona saddex saddex buu kugu noqon doonaa boqol iyo lixdan hadduu noqdo afar afartanaad buu ku noqonaya afar afartanaad buu ku noqonaya afartan iyo afartan sideetan iyo afartan iyo afartan sideetan sideetan iyo sideetan isku gee boqol iyo lixdan afar qaalmood oo bintolabuuna la bixinaya saasuna wada haddaba qaacidaasna qaado qaacida halkay ka bilaabantay boqol iyo koob iyo labaatan wixii ka badan hadduu kumaankun gaadhona saasuna wada warkaas waa dhamaystirayaan maranaya geel weyn oo dhamaaday waay wuxu uhi uma fi kulli arbaciina bintolabuuna baa ahaaday wa fi kulli khamsiina xiqatu waay haddaynu dib ugu noqono xoolaha nisaabkiisu geela nisaabkiisu waa mise adiga a a istaag nisaabka geel waa mise ha nisaabkiisu ya waa shan maxaa laga bixinaya neef ariyaa la bixinaya oo imse jira ay waa sax wey sax wey waay nin baa wuxu yhi waxaan haystaa saddex iyo labaatan neef oo ariya saddex iyo labaatan neef oo ariya ayaan haystaa buu yidhi hay muxuu bixinaya ya ya ma muxuu yidhi arigooda haade ka jawaab waay neef ariyu bixinaya soo ma neef aduu bixinaya buui saxba muxuu bixinayaa afar neef buu bixinaya afar neef weyaan anu maxaan idhi adhi baan idhi hami waa geel weyaan carabka iga xadeen waa geel wey ya imka de adhi maynaan gaadho weliye geeli weyn marna maha marka waa geel weeyaan cafwan inuu kugu fahmi saasuu fahmi waayo marka waa sax weeyaan waxaa la bixinayaa saddex iyo labaatan neef oo geela waxaa laga bixinayaa afar neef baa laga bixinaya waay horta horta soo akri insha allahu darsigeena dambe ayaa ayaa si fiican muraajicin doona qof waa la weydiin doonaa xoolaha insha allah waay faslu waa awalu nisaab lbaqari fasalkanna waa waa lo-da nisaabkeeda wa awalu nisaab lbaqari lo-da nisaabkeeda ugu horeeya halaaثuuna soddon weeyaan wa fiihaa dhexdiisa waxaa ada tabicun tabic baa markaasi ku waajibayoo laga bixin doonaa tabiicu isagu waxa weeyaan waa lab horta intayna halkaa gaadhin kuwa hore dib ugu noqonaya markaad u fiirsatid geela ariga ariga marka laga bixinayo yani geela marbaa adhi laga bixiyaa shan laga soo bilaabay ilaa afar iyo labaatan adhigun baa la bixinaya adhiga la bixinaya laba dhadig ku doonu noqon karaa lab iyo dhadig wan buu bixini lax buu bixini orgi buu bixini ri buu bixini way banaanta taas lab iyo dhidig labadaba uu bixin karaa soo ma laakiin laga soo bilaabo shan iyo labaatan wixii ka dambeeya geela dhadigun baa la bixiya mid arkaysa wax laba mid arkaysa bintu labuun bintu makhaad jadaca xiqa waxa weeyaan waa wada dhadig weyn dhadig mooyaane lab la bixin maayo ilaa xaaladaha qaar ka mid mooyaane xaaladaha qaarka ka midana kitaabka ku-xiga kitaabkeena baan ku arki doona insha allah marka laakiin waxaad haysataa waa dhadigun soo ma waay lo-da marka la joogana soddon markuu gaadho horta waa nisaab markaa waxaa la bixin doonaa tabiicun aw tabiicatun markaa tabic keli inoo qora tabicaduna la socota wuxuu kala dooran doonaa inuu la bixiyo inuu dhadig bixiyo ya marka hadduu la bixinayo waa tabiic oo waxay noqonaysaa iyadana waa neef sanadkii kood dhamaysto kii labaad galay tabiicaduna waa qaalin soo ma iyaduna sanad dhamaysatay oo kii labaad gashay waa isku da laba iyo dhadig bay noqonayaan wa fi arbaciina afartanka dhexdiisana waxaa ahaaday musinatun musina ahaatay musinadu waa da-dii ka weyneedoo waa laba jir laba sanad boo dhamaaday kii saddexaad bay gashay wa calaa haada abadan faqis sidaa weligaa uga qiyaas qaado sidaa aan soo tilmaanay weligaa uga qiyaas qaado looda waa ta ugu fudud wey gebigeedu waa laba marxaladood iyo qaacido laba marxaladood iyo qaacido waxa u nisaaba soddon waxa u nisaaba soddon soddon wixii ka yar zake laga qaadi maayo soddon markii gaadhan zakadii way ku waajibtay sanadku markuu dhamaada zakada laga qaadi doona aniga shardiga xawlka wana soo marna soddon neef oo lo ah waxaa ku waajibaya tabiic aw tabiicatu mid lab ah oo sanadkii kood dhamaystay oo sanadkii labaad ku jira ama mid dhadig oo sanadkii labaad ku jirta ya maxaa la dhahdaa tabiica af somaali maxa lagu odhanaya cabdillahi maxaa la dhaha ya weyl ya weysha ay ya hadduu wel lab yahay waa weyl haye hadduu dhadig yahayna weyl ya mama kala leey waay marka waa waa halkaas laga bilaabo soddon ilaa iyo sagaaliyo soddon waa tabiicaasi afartan markuu noqdo ya afartan markuu noqdo waa musinatu marka iyadu waa dhadigun lab ma jirto afartan hadduu ka bato waxaad tiraha soddonkii walbana waa tabiic aw tabiicatun afartankii walbana waa musinatu soddon iyo afartan u qaybso hadduu afartanma ka bato afartanma hadduu ka bato soddon iyo afartan u qaybso haddii imika markaa la yidhaahdo shan iyo afartan buu qofku haystaa waa musino waa musino waayo laba soddonaadna ma noqonayo soddon iyo afartanna ma noqonayo konton buu haystaa waa musinatu waa musinatu lixdan waa laba soddonaad soo ma waa laba tabiic toddobaatan waa soddon iyo afartan soddon iyo afartan soddonkana waa tabiic muxuu ahaa afartankana waa musinatu sideetan waa laba afartanaad waa laba musino sagaashan waa saddex soddonaad saddex soddonaad ya saddex soddonaad maan ahayn a boqol laba soddonaad iyo afartan saasur wad marka haddaba toban tobanka inta udhexaysa ka warran inka matalan so lixdan maynaan waagin lixdan mise waa laba soddonaad oo laba tabiic baa ayaa laga bixinaya laba tabiic waay shan iyo lixdan ka warran shantani waxba waxba bedeli mayso tiradayda ila isma bedelina waa ina tira isbedeshaa marka shan iyo lixdan waxaynu waxaynu odhanaynaa waxaa la bixin doonaa on labadii tabiic baa la bixinaya ilaa inta toddobaatan laga gaadhaya saasuu markaa iyadana u wado qiyaastaas iyadana hayso wa awalu nisaabi lbaqari labada nisaabkeeda ugu horeeya halaaثuuna soddon weeyaan wa fiiha dhexdeeda waxaa ahaaday ku waajibaya tabiicun wa fiiha arbiciina afartankan waxa ahaaday musinatun wa calaa hada abadan faqis sidaa weligaa u qiyaas qaado faslun wa awalu nisaabi lghanami nisaabka ugu horeeya adhigu arbacuuna afartan weeyaan wa fiiha shaatun dhexdeeda waxaa ahaaday jadacu wa fiiha shaatun jadacatun lax ilka dhacsatay ayaa dhexdeeda ahaatay oo min adani idaha ka mid a aw haniyatun ama haniyo oo min almaczi riyaha ka mid a min almaczi wa fii miyatin wixda wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatankiina dhexdooda waxa ahaaday shaataani laba laxaad wa fii miyatin wa waaxidatin boqol iyo koodin dhexdooda waxa ahaaday halaatu shiyaahin wa fii arbacumiatin wa fii ar wa fii arbacumiatin boqolkiina waxa ahaaday dhexdoo arbacumiatin afartii boqol dhexdooda waxa ahaaday arbacu shiyaahin uma fii kulli miatin dabeetana boqolkii walba shaatun lax baa la qaadi doona ama neef adhiga waxa weeyaan ariga isagana nisaabkiisa ugu horeya waa afartan afartan wixii ka herzaka laga qaadi maayo yani si kuma waajib ayib isagu ariguna waa waxa weeyaan waa saddex marxaladood isaguna afartan ayaa u nisaaba wixii afartan ka yar zake laga qaadi maayo afartan laga bilaabo ilaa boqol iyo labaatan neef keliya unbaa la qaaday afartan laga bilaabo ilaa iyo ilaa iyo ilaa iyo boqol iyo labaatan waxaa la bixinayaa neef keliya boqol iyo koob iyo labaatan buu lama neef noqonaya ilaa laba boqol ilaa laba boqol waa laba neef laba boqol iyo kow waa saddex ilaa saddex boqol saddex boqol wixii ka dambeeyana boqolkiiba neef baa la bixinaya boqolkiiba neef baa la bixinaya waa intaas afartan baan ka bilowna soo ma afartan ka neef baa la bixinaya soo ma neefkaas haluu ku dhamaanaya boqol iyo labaatan boqol iyo koob iyo labaatan maxay noqotay laba neef ilaa halka laga gaaro laba boqol laba boqol iyo kow muxuu noqday saddex neef ilaa laga gaadho saddex boqol saddex boqol wixii ka dambeeya boqolkiiba waa neef isagu sheekh wuxuu ohanaya wa fii arbacumiatin arbacu shiyaahin buu ohanaya fii arbacu arbacu shiyahin wuxuu kala jeedaa afar boqol soo maaha boqolkiiba waa mid weeyaan marka marka la hahdo boqolkiiba waa waa neef keliya afartii boqol mise bay noqon mise mise noqonaya afar neef waa kaas waay shaatun jadacatun markuu yidhi jaashaatun jadacatun jadacadu waa neefka ilka dhacsada wey marka hadduu ilka dhacsado wuxuu ku ilka dhacsadaa sanad iduhu qaar ka horreeyaan oo jiraan lix bilood bay ku ilka dhacsadaa hadduu neefku ilka dhacsado ama lix bilood ha ku ilka dhacsado ama sanad ha ku ilka dhacsada eh jadaca hadduu noqdo ya odxadan wuu gelaya mogti neefka odxada gelaya wey sana arki doona insha allah markaa kaas riyahana waa laba jir aniya la dhahda aniyadu waa laba jir weeyaan riyaha aniyatu waa laba jir weyan wa awalu nisaabi lghanami ariga nisaabka ugu horeeya arbacuuna afartan weyan wa fiiha shaatun dhexdiisa waxaa ahaatay shaatba ku waajibaysa jadacatun jadaca ah jadacatun ilka dhacsato min adani idaha ka mid a aw aniyatun ama aniyo min almaczi riyaha ka mid a waa laba jir wa fii miatin wixda wa cishriina boqol iyo koob iyo labaatankiina shaataani laba laxaad baa ku waajibay wa fii miatayni labadii boqol iyo waaxidatin laba boqol iyo midna alaatu shiyaahin weeyaan waynu sheegn saa samayn horta ya samayn horta yani waxaynu nidhi boqol iyo laba boqol iyo koob iyo labaatan waa laba ilaa laba boqol laba boqol iyo kow waa saddex ilaa saddexda boqol saddex boqol ka dambeeya boqolki waa hal saasuu noqonay wa fii arbacumiatin arbacu shiyaahin uma fi kuli miatin shaatun deetna boqolkiiba waxaa ahaday neef baa ahaaday waa laga qaadi doona intaa waad xifdaysa haddaba dushan ka qabo geelun baa ugu yaraa inta kale waa iska sahaalo wey dushan waad ka qabanaysa intaa markaynu fahano aynu xifdino kitaabkeena ku xiga intaa iyo in ka faahfaahsan buu ku daraya intaa aynu halka ku hayno ayaa lagu sii faahfaahin doonaa oo masaa'il kale lagugu dari marka wixii aad haysatay waad haysataa wixii lagugu darana dawaad markaa si fiican baad fahmi doontaa insha allah laakiin intan haddaad ilowdid dee inta kalena hadhow fahmi maysid ku adkaanaysa marka waad xifdiyaysaa ya faslun walkhaliitaani walkhaliitaani labadii qof ee xoolaha isku darsaday yuzakiyaani zakaata alwaaxidi qof keliya zakadiisa oo oo iyo ka sakayn doonaan qof keliya zakadiisa oo kale ka sakayn doonaan yuzakiyaani waa sakayn doonaan zakaata alwaaxidi mid keliya zakadii ay ka sakayn doonaan bisabci sharaa'id toddoba shardina kaga sakayn doonaa idaa kana muraaxu markuu yahay xeradu waaxidin mid keliya muraax waxa weeyaan waa xerada wa idaa kana muraaxu markuu yahay maaragtay muxuu ahaa xeradu waaxidin mid keliya walmasraxu sabaduna waaxidin mid keliya ay tahay walmarcaa meesha lagu raacayaana waa xidid mid keliya tahay walfaxlu qoodhuna waa xidid mid keliya u yahay walmashrabu meesha xoolaha wax ka caba biyaha ka cabayana waaxidan ay tahay walxaalibu kala siyaana waaxidan mid keliya u yahay waa mawdicu lxalbi meesha wax lagula siyaana waaxidan mid keliya tahay iyada mawdic albi khaliiطaan ya khaliid waa faciil bimacnaa faacil marka waxaa lagula jeedaa labada qof ee wax isku darsaday xoolaha labada qof ee xoola isku darsaday ee xoolihii isku daray way ka zekeynayaan qof keliya zakadii oo kale ka zekeyn doona xoolaha la isku daraa waxa weeyaan iminka dee xoolihii buu inooga warramayaa nimcoleedii waxaa la isku darsan karaa lacag baa la isku darsan karaa waxaa la isku darsan karaa waxa weeyaan oo la wada yeelan karaa beer wixii kasoo go-ayo beeraha wixii kasoo go-aya yaa la isku darsan karaa marka adugu wixii la isku darso o dhan way soo wada gelayaane lakin iminka halkan wuxuu inoogu tilmaamayaa xoolihii dadku inta badan xoolaha waa isku darsadaan waay laba qof ayaa xoolahooda isku daraya marka waxaa dhici karta mid waliba gaarkiisa markuu haysto inuu nisaabba gaadhin baa laga yaaba iminka tusaale ahaan nin baa wuxuu leeyahay soddon neef oo adhiya imise neef ka bixinay ya waxba ya ha nisaabkii muu gaadhin mid kalena wuxuu haystaa labaatan kaasina nisaabkii muu gaadhin soo ma way isku dareen imise noqotay conton conton sekada ma laga bixi mise laga bixiyo ka sekada ka bixin o dhan haddaba shuruud bay yeelanaysaa mar haddii xoolihii la isku daray marka marka xoolaha la isku daro mar mar way khafiifisaa marna way cuslaysaa iminka kuwana way cuslays culays wey haddii mid nin waliba gaarkiisa u haysan lahaa nin waliba gaarkiisa haduu haysan lahaa seke ba laga qaadi lahaa markay isku dareenna sekada waa laga qaadaya neef baa laga qaadi doonaa neefkana way qaybsan doonaan hadday si siman u lahaayeen oo labaatan labaatan lahaayeen way kala qaybsanayaan neefki hadday kala bad kala bad kala badnaayeen oo midna uu lahaa waxa weeyaan soddon midna uu lahaa maalan toban oo kale uu lahaa ya afartanka saasuu ku buuxsamay dabeetna sekadii baa laga qaaday neefka la qaado mid wuxuu afar meel afar meelood marka loo qeybay saddex meelood buu kusoo hagaagaya midna afar meelood meel ahaan buu kusoo hagaagaya ya ilaa afartanku afartanku waa saddex tobnaad oo afar tobnaad mid ka midun baa toban leh midna saddex tobnaad buu leeyahy kaa saddex tobnaad leh waxaa kusoo hagaagay afar meelood oo saddex meelood kaa isagu le waxa weeyaan toban kalena afar meeloodow meel ahaan ba kuso hagaagay saas wa qabsan doonaa tafaasiisheeda insha allah kitabka kale aynugu tegi doonaa lakiin inaynu ogaano weeyaan haddii dadku xoola isku darsadaan ya waa la way ka zekeynayaan way ka zekeynayaan iminka matalan nin baa wuxuu leeyahay afartan neef adhiya mid kalena wuxuu leeyahy afartan neef adhiya waa isku dareen waa isku imsa imsa laga qaadaya ya neef keliya laga qaadaya neef keliya laga qaadaya lawa sideetan ila boqol iyo labaatan baa ilaa boqol labaatan ba laga qaadaya neefka keliya waa sideetan sideetankaa waxa la qaadi doonaa neef keliya hadduu nin waliba gaarkiisa u lahaan lahaa maxaa laga qaadi lahaa ya mid walba neef laga qaadi laha maha afartan iyo afartan mid laba labay noqon lahaa halkaan wuu khafiifiyey isku darku wuu khafiifiya marka xoolaha la isku daraa marka xoolaha dadku isku darsadaan xoolahaasi waxay ka dhigan yihiin xoolo qof keliya uu leeyahay oo kale marka sekada la joogo xoolo qof keliya uu leeyahay oo kale noqonaya dabeetna sidii qofka keliya sekada uga bixin jiray oo kale baa looga bixinaya marka iyaga maana qaybsan doona dhexdooda ayaa qaybsan doona qof waliba intuu ku leeyahay nisbadiisa ayaa iyagu qaybsan doona waa intaas shuruudun baa loo dhigi doona marka walkhaliitaani labada qof ee xoolaha isku darsaday yuzakiyaani waa zakayn doonaan zakaata alwaaxidi qof keliya zakadiisa ayay ka sikayn doonaan bisabci sharaa'ida toddoba shardi marka laga helo bisabci sharaa'id toddoba shardi ayay kaga sikayn doonaan idaa kaana almuraaxu waaxidan muraaxu waxaa weeyaan waa xerada xerada xoolaha lagu xareeyo ya ayaa muraax la dhahaa markuu xooluhu meel keli lagu wada xareynayo waay walmasraxu waaxid waaxidan masraxuna waa samada ya soo sabalo maydha sabada mataqaani xoolaha marka la foofinayo ee xerada laga sii daayo markaa wadda lama kaxeeyo halkan duleedka reerka ay istaagaan saa laga kaxeeya marka la soo celiyana la xarin doonana reerka duleedkiisa la joojiya markaas iska yarda aqal markaasa la xareeya halkaas wey way fahanteen maa halkaas nin walba saa taqaanadu qaada haddaba ninba isagu garanaya ya ya maxaa la dhahdaa darjiis a ni ninb ninba suu yaqaanaan haye adigana maxaa taqaana ya barka jief isku mid batin miya saas ma a sax wey waay wal walmarcaa waaxidan meesha lagu raacayaana mid keliya u yahay meesha lagu raacaya ee la geynayo haddaa nin waliba meel gaara u geysanayo maya meel ba la wada geynaya walfaxlu waaxidan faxligu waa qoodha weeyaan marka sumal haddii riyeeye ila ay kala yihiin oo la isku daray dee labay kala noqonayaan marka wuxu noqonaya wankii sumalka ahaa iyo orgigii bay noqonayaan lakin haddii isku riyuun ay wada yihiin ama idun wada yihiin ama geelin wada yihiin ama lo-on ay wada yihiin mid keliyun buu noqonaya walmashrabu waaxidan meeshay ka cabayaana waa mid keliya wey meel keliyun baa markaasi laga soo waraabiya walxaalibu waaxidan kalisayaana waa mid keliya wa mawdicu lxalbi waaxidan meesha lagu lisayaana waa mid keliya sida muctamidka waxa wey kalisay mid keliya noqda shardi maaha kalisa inuu inuu noqdo inuu noqdo mid keli noqdo shardi maha kalisaya wuu tacadudi karaa ya taas iyado shardiga kuma jiro shuruudda marka laga helo xoolahaas waa xoolo isku jira waxaa laga zakeynaya zakaat alwaaxid baa laga zakeynaya saa la socdo faslun wanisaabu dahabi cishruuna mihqaalan dahabka nisaabkiisa waa labaatan mihqaal wey wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday rubculcushri rubculcushri baa laga qaadana wa huwa nisfu mihqaalin waana nisfu mihqaal fima zaada wixii inta ka kordha bixisaabihi ayuu ahaaday wanisaabu lwariqi fidada nisaabkeeduna micata dirhamin wa laba boqol dirham wa fiihi rubcu lcushri rubcu lcushrina waa laga qaadi doonaa wahuwa khamsatu daraahima waana shan dirham fima zaada intaa wixii ka kordhana bixisaabihi ayuu ahaaday walaa tajibu fi lxuliyi lmubaaxi jinjimihii mubaax ahaana kumay waajibin zakaatun zaka kumay waajibin iminkan waa dahabki dahabkii fidada dahabka maxaa wa nisaab nisaabkiisa waa cishruuna mihqaalan ay cishruuna diinaaran labaatan diinaar wey labaatan diinaar weeyaan insha allahu tafaasiishiisa intaa in ka badan inu tegi doonaa labaatan diinaar labaatan wixii ka yar sakma laga qaadaya maya labaatan waa nisaaba haddaba isagu ma laha sidii xoolahaynu soo maraynay la odhanayo shan marka laga bilaabo ilaa iyo toban intaas la bixinaya isaga caynkaa maha waa labaatan labaatanka hadduu nus ku biro nus nisfu dinaar hadduu ku biiro waa lagu daraya waxaa la odhanayaa uun labaatan iyo badh dinaar zakadii ka wada saara saasa la ohanaya isagu waa inta ku korodhaba saasuu soconaya waayo labaatan baa u nisaaba soo maaha maxaa laga bixinaya waxaa laga bixinaya rubculcushri rubculcushri rubculcushri waa maxay toban u qaybi labaatanka toban u qaybi meesha tobnaad afar usii qaybi waayo bal labaatan toban u qaybiya ya labaatan marka loo qaybay tan waa laba soo maha labadii afar qaybi ya waa nus soo maha sheekhu muxuu ku uri wahuwa nisfu mithqaalin nisfu dinaar wey waa nisfu dinaar waay saasuma xisaabta marka hadduu ka kordhana waa intaasun hadduu ka kordhana waa saas nin ba wuxuu kugu uri waxaan haystaa boqol dinaar boqol dinaar baan haystaa ya zakad ma bixinay ha seen u bixiyaa buu kuudi boqolka toban u qaybi ku dheh waa imse toban toban afar u qaybi laba iyo badh laba iyo badhkaasad bixinaysa waa saas xoolaha oo dhan toban u qaybi meesha toban afar usii qaybi mid ka sii fud ban idin sheegaya haddaba meesha ka fud waxa weeyaan xoolaha afartan baad u qaybinay gebigoodaba afartan baad u qaybin sidaa iminka u qaybinay iyo way way is imanayaan iminka maalan labaatan labaatan dinaar soo markii hore maynan haynin waayo labaatan afartan u qaybi ya labaatan afartan nin u qaybi ninkii muxuu qaadanaya nusde ya labaatan shilin adigoo haysta afartan nin u qaybi lagugu yidhi dee nin nin walba nusun si saasoo labaatan kaaga baxaya waa nus marka afartan baad uqaybinaysaa fidaduna waa la midun iyaduna alfida wa nisaabu lwariqi fidada nisaabkeedu mi'ataa dirham oo laba boqolo dirham wa fiihi rubucu lcushri rubuc cushri baana ka baxaya wa fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday oo ku waajiba rubuc cushri rubuc cushri waa ninka soo sheegnay marka laba boqol waxaad u qaybisaan laba boqol toban u qaybi waa mise laba boqol toban u qaybi labaatan labaatan afar u qaybi shan wahuwa khamsatu daraahima waana shan dirham wey labada boqol haddaad afartan u qaybisidna waa shantaasu wa fii maa zaada intaa wixii ka hor bixisaabihi xisaabtiisa ayuu ahaado xisaabtiisa lagu dardamo walaa yani intaa wixii ka kordhaa ku darun xisaabta walaa tajibu fi lxuliyi lmubaaxi jinjimihii mubaaxa ahaa kumay waajibin zakaatun zaka kumay waajibin alxuliyi lmubaax waxa weeyaan dahabka dumarku isku qurxiyaan ee qurux ay u xidhaan dahabkaasi zaka kumay waajibin gabadho hadday u haysato in ay xidhato ya kaasi isaga zako kumay waajibin saas mubax muxuu inagu raaciyey dee mid aan mubax ma jiro hadduu israaf xadkii israafka hadduu gaadho dee zakada waa laga qaaday zakadii waa laga qaaday hadduu xadka israafka gaadho waay halkaynu ku dayno sala allahu wasalama wabaaraka calaa muxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin